sannadihii ugu dambeeyey waxaa si weyn u kobcayay xiriirka soomaaliya iyo turkiga kadib markii dalka turkiga uu si weyn ugu soo gurmaday soomaaliya xilligii ay macaluushu ka dhacday afar sannadood horteed laakiin xidhiirhka soomaaliya iyo turkiga ma aha mid dhowaan bilowday haweeney soomaali ah ayaa dhowaan u socdaashay dalka turkiga si ay u baadi goobto halka ay asal ahaan ka soo jeedaan awooyaasheed sheekadaasi halka ay ka soo jeedo aamina oo taariikhdeedu fidsan tahay ilaa iyo saddex iyo toban sano waxaa inoo hayaa haaruun macruuf
bishii julaay ee sannadkii hore intii lagu jiray bisha ramadaan ayaa aamine cusmaan maxamed khaliil waxay go'aansatay inay baadi goobto halka ay ka soo jeedaan awowyaasheed oo ay in muddo ah ku taamaysay maxamed siciid shabeel waa duqii hore ee magaalada boosaaso waana sayiga aamine cusmaan habeen habeenada ka mid ah waxay iiga bilowday oo waxay tidhi maxamedow waxaan doonayaa walaalle in aan soo ogaado originali halka aan ka soo jeedo iyo dadkaygii waxaan la ku laliyey maadaama aynan soomaalidii u ekayn oo ay ku noqoto qof ajaanib ah dabeedna anigu waan ka aqbalay waxaana u ballan qaaday in aan ku simaayo dadkeedii kadib markii loo dabaaldegay ciiddii ramadaan aamine cusmaan iyo maxamed shabeel waxay ka soo boqoleen magaalada boosaaso waxayna yimaadeen muqdisho waxay tegeen safaaradda dalka turkiga iyagoo u sheegay in aamina asal ahaan ay ka soo jeedo turkiga ayna doonayso inay u boqosho dalkaasi turkiga si ay u baadi goobto awowyaasheed halka ay ka soo farcameen safaaradda turkigaan tagnay waxaan u geynay dukumentiyo aabbaheed iyo awowayaasheed ay uga tageen oo ay haysatay safaaraddii waxayna siisay fiisa waxayna soo siiyeen ciwaanadii dadkii aanu wadanay exactly oo mar hore ahaa si ay isu bedeleen waxaanu kusoo qaadanay fiisihii baanu sidaa kusoo qaadanay waxaanu kasoo degnay istanbul istanbul waxdana kama aanan lahayn waan soo dhaafnay magaalada layaahdo ismiir baanu nimi waanu soo gudubnay waxaanu soo galnay dimishri
laba maalmood markii ay ku sugnaayeen magaalada danisli waxay go'aansadeen inay u tagaan xafiiska socdaalka si ay u baadi goobaan halka ay ku nool yihiin ehelkooda maadaama aysan afka aqooninna waxay heleen dhallinyaro soomaali ah oo waddankaasi jooga kuwaasi oo u ballan qaaday inay ka caawiyaan dhinaca luqadda waxayna baadigoobkii ka bilaabeen xafiisyada dowladda aamine cusmaan ayaa sharaxaysa waxa ay kala kulantay xafiiskaasi hoteelkii aan deganayn baan ka soo baxnay wiilal soomaaliyaanu ishellay aad bay noo caawiyeen aad bay noo caawiyeen soomaalidu waa dad aan kala xirxirnayn aan kala qoqolubnayn meeshay arkaan walaalo ah friends ah inay weligood is aqoon jireen aad moodo marada macnaha go-a ay wataan wada huwan kara markiiba marka aad bay noo caawiyeen wiilashii way nala kaceen waxaynu tagnay subax baynu baxnay waxaynu tagnay halka la yidhaahdo gobolka xafiiskii ugu horreeyey galeen waxay kula kulmeen nin qareen ah oo nasiib wanaag yaqaana dadka ay raadinayeen maxamed cusmaan shabeel ayaa sharaxaya waxa ay kala kulmeen waxaa naloo geeyay looyer markii aan u sheegnay oo tusnay dukumentigayagii wuxuu yidhi dadkan aniga aada u aqaana telefon buu ku dhiftay telefonka markuu ku dhiftay nin buu la hadlay wuxuu ku yidhi waxaan hayaa dad ka yimid soomaaliya oo turki ah oo idin sheeganaya oo ciwaanadiina wata wuxuu yidhi hal su-aal baan weydiinaya su-aalkuu gabadha xaaskayga ay weydiiyey
sidiibu wuxuu yidhi halkaas su-aal noo weydiiy aabaheed halkuu ka shaqeeya dad soomaaliya jiro africa naga jira way jireen oo waana u sheegnay wuxuu yidhi waa isleenahay reerkaasi inoo hay dadkaasu haddaan u imaanayna saacad kadib baabuur bay noo soo dirsadeen waanu raacnay dukaan magaalada ay kuleeyihiin bayna geeyeen wiilal kalea naloo geeyey sawiradii aan wadanay baanu tustusnay wixii baa la baaray waaba anigoo yar waa hooyaday wixii bay iswada yeesheen aabbahooday waceen waxay dhaheen aabo reerkaasaanu haynaa wuxuu yidhi had ii weydiye hadday ii imaan karaan maxaaba haynaaba ayagaaba raadinaynay haa waa u tegi karnaa odayga sawir buu iisii diyaarsaday isaga oo dhallinyaro ah iyo aabbahay iyo nin kale yidhi aabbaha ka soo saar aabbahay baan kasi waa kan habaa iri bis gabadhan waa gabadhaydu yidhi waa waan aqbalay waa gartay reerkii oo dhan buu isugu yeeray telefoonna u diray wuxuu dhalay waxay sii dhaleen intii kala maqnayd dimaradii xaasaska iyo wixii halkii baa casumaad in lagu sameeyey halkii baan isku sawiray
haddaba sidee ayaa aamine awowyaasheed ay ku yimaadeen soomaaliya safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho oo fududaysay safarka aamine cusmaan iyo maxamed siciid shabeel ayaa ii sheegtay in maxamed cusmaan khaliil uulu uu ka mid ahaa askartii cusmaaniyiinta kuwaasi oo loo soo diray soomaaliya dabayaaqadii kun iyo siddeed boqol iyo sagaashankii kadibna uu degay soomaaliya oo uu ku guursaday haweenay soomaali ah ayna u dhashay toban carruur ah oo uu ku jiro aamine cusmaan aabbaheed wuxuu ahaa cismaaniyiintii sida aan aniga ku maqlay awowe nolol kuma soo gaarin ani kuma garaadsanin ma arkin laakiin taariikhdiisii sawiradiisii sheekooyinkii sidaan aabbahay ka hayay markab bay la socdeen sida la ii sheegay markabkii yaman bay uu kaga xumaaday wabacdeen muqdishuu yimid laakiin ma mid kale uu kasoo raacay ma diyaaraddu ku yimid ma garan karo kabacdina muxuu sameeyey kabacdina meeshii muqdisho markii uu tegey wuu ku guursaday saan maqlay waa gartay yuu guursaday wuxuu guursaday islaan soomaali ah waa gartay ma kadib dee aabbaha ayay u dhashay sidii buu waddanka ku degay kamuusan soo noqonin sababtaa waxaan haysananaa ee talyaanigii teesare uu siiyey oo xataa qabiiliya turki ee ugu qoran tahay malaha qabiilka iyo qori jireen talyaaniga umalaynayaan cusmaan maxamed khaliil oo ahaa aamine aabbaheed waxa uu isna ku sii noolaaday soomaaliya oo ahaa waddankiisa ouna ku dhashay hase yeeshee waxa uu booqan jiray dalka turkiga markii uu weynaadayna waxa uu ka shaqayn jiray wasaaradda maaliyadda dhulbixinta iyo qandaraasyada qaranka maxamed siciid shabeel iyo aamine cusmaan waxay isbarteen sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii waxayna isguursadeen sannad kadib waxayna isku dhaleen lix carruur ah inkastoo aamine ay ku dhalatay magaalada muqdisho isla markaana aysan hore ugu noolaanin waddan aan soomaaliya ahayn haddana waxay mar walba ku taamaysay inay ogaato halka ay ka soo jeedo iyo ehelka ay ka soo farcantay kuwaasi oo ay haatan isheleen horta qoyskayga iyo halka ay ka soo jeedaan waxa igu dhaliyay aniga qof soomaali ah baan ahay horta run baan kuu sheegayaa oo soomaalinimada ay ku weyn tahay hooyadaybaa ah macaan aan jeclahay carruurtaydaa ah jimsigayga iyo dhiiggaygibaa ah saas oy tahay baanan dadkii ma u ekid sometimes waxaad isleedahay qof waad dareemi kartaa hadda adigaba waxaad ku nooshahay qurbo dadka aadan u ekayn waxaad isleedahay xaggeed ka timid waxaad jeclaysanaysaa inaad waxaa tahay inaad ogaato waana wax weligay igu jiray marka ilaa guryahoodii iyo fardahoodii iyo raadkoodii aan arkay aniga maqbuul maba dhihinba waxay ii sheegtay ehelkeeda ku sugan denisli inay gacanqabad weyn kala kulantay ayna u sheegeen inay xaqeeda ka helayso dowladda turkiga wuxuu yidhi adeerkay dowladda turkigaad magan u tahay xaqeenaan ku leenahay waad kaba gashanaysaa miiskaad u garaacaysaa ha cabsan gabar turkiyadaa tahay miiska markaad garaacdo ood khalkhaliso iyaga anaa la ii yeeraya ha isoo gaadha qayladaada aadno
haruun macruuf ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay idaacaddii galabnimona waa naga intaa